warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa ugu horreyn lagu sharaxay kaalinta ay puntland ka soo qaadatay nidaamka helidda dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya iyo herarkii uu soo maray waxayna puntland sheegtay inay kasoo horjeedo xaaladaha kasoo cusboonaaday dastuurka sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabaraani oo la wadaagay warmurtiyeedka saxaafadda sida uu dhigayo dastuurka kumeel gaarka ah qodobkiisa koowaad soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka ah dimuqraadi ah kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan mana jiro karo mana jiri karo daraf keligii wax ka bedeli karaa arrintaasi dowladda puntland waxay marar badan ka hadashay baahida loo qabo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah si taasi loo gaarana in ay muhiim tahay in marka hore heshiis siyaasi a laga gaaro qodobada hortiminta u leh dhammaystirka dowladiska dalka ee ku xusan qodobada kontonaad konton iyo koowaad konton iyo labaad konton iyo saddexaad konton iyo afraad iyo qodobka sagaalaad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo ay ka mid yihiin qaybsiga iyo kala xadaynta awoodaha dowliga ah hanaanka cadaaladda iyo qaybsiga khayraadka dalka dowladda puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha kasoo cusboonaaday tubta dowlad dhiska hanaanka federaalk ee soomaaliya gaar ahaan dadaalada ay madaxda dowladdu ugu jiraan in ay bedelaan dastuurka kumeelgaarka ah si aan soomaali heshiis ku ahaynna meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaabdhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalka kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan waxaa wax lala yaabo ah in bedelka dastuurka ee aan sharci darrada ah loo adeegsado heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee n c c iyadoo la wada ogsoon yahay in puntland aysan qayb ka ahayn dowladda puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ka shaqaynayaan in meesha laga saaro dastuurka kumeelgaarka ee federaalka laguna bedelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah khatarna ku ah midnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed sida ku cad cutubka koowaad qodobadiisa koowaad iyo toddobaad ee dastuurka kumeelgaarka ah puntland ayaa sheegtay in la dhinaca maray habraacyo waxayna intaasi ku dartay in iminka waxa socda uusan ahayn wax ka bedel balse yahay samaynta dastuur cusub taasina uusan baarlamanka shaqo ku lahayn sida lagu sheegay warmurtiyeedka
waxaa la baalmaray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u egista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah ee ku cad cutubka shan iyo tobnaad farqadiisa boqol soddon iyo labaad boqol soddon iyo saddexaad boqol soddon iyo afraad ee dastuurka kumeelgaarka ah baarlamaanka soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub waxaa dhammaystirka u baahan waa qodobo kooban oo keliya saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo muranna la geliyo wixii ay ummaddu ku heshiisay waxaa si aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi yihiin waxaa la soo kordhiyey qodobo iyo farqado cusub waxaa wax ka bedel weyn lagu sameeyey qodobo iyo farqado kale taas oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub oo aan heshiis lagu ahayn khilaafsanna hanaanka federaalaynta dib u heshiisiinta iyo awood qaybsiga ku dhisnaa ee soomaalidu ee heshiiska ku ahayd burburkii kadib puntland ayaa ka digtay sii wadidda wax kabedelka dastuurka ee horyaalla baarlamanka waxayna sheegtay inaysan u hoggaansami doonin meelmarinta wax kabedelka dastuurka lagu samaynayo
dowladda puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talamarorsi khatar ku keeni kara xasiloonida iyo wadajirka dowlad dhiska soomaaliya dowladda puntland waxay muujisay dulqaad waxay dhigtay gogol wada hadal waxaase diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha soomaaliya oo laalay gogoshii wada hadalka ee ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore ra-iisul wasaarayaashii hore iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed dowladda puntland waxay uga digaysaa madaxweynaha soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiis ah ee qorista dastuurka cusub fursadna la siiyo wadahadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalka ah iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay dowladda puntland waxay u caddaynaysaa madaxweynaha soomaaliya guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya gaar ahaan wadamada maraykanka britain midooda yurub qaramada midoobay midooda africa denmark sweden germany switzerland norway qatar turkiya iyo imaaraadka in haddii la meel mariyo iskudayga samaynta dastuur cusub aysan dowladda puntland u hogaansami doonin aqoonsana doonin kuna dhaqmi doonin wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahayn hadalkan puntland ayaa imaanaya xilli dhowaan ay isla garowa ku yeesheen kulan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya iyo madaxda puntland kaasoo ku saabsanaa arrimaha wax kabeddelka dastuurka ee ay ka doodayaan baarlamanka islamarkaana ay ka soo saareen war murtiyeed ay uga soo horjeedaan arrintaas ugana digay madaxda soomaaliya nidaamka ay u wajahayaan dastuurka nuux muuse birjeeb v o a garowe